xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta kulan yeeshay ayaa akhrinta koowaad marsiiyey hindisharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka iyo hindisharciyeedka wax kabeddelka sharciga ka hortaga lacag dhaqidda waxaana kulankaas shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe uu helinayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow guuntada ama karoomka kulanka oo ku furmay boqol afartan iyo laba xildhibaan ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cige waxauu xildhibaanada golaha shacabka faahfaahin ka siiyey muhiimadda labada hindisharciyeed ay u leeyihiin qaranka soomaaliyeed iyo xoojinta dowladnimada xildhibaanada golaha shacabka ayaa aragtidooda ka dhiibtay labadaani hindisharciyeed ee maanta la horkeenay iyagoona talooyinka ku biiriyey sidoo kalena xildhibaanada ayaa sheegay in hindisharciyeedyadani ay muhiim u yihiin maadaama ay kor u qaadayaan hanaanka maaliyadda ee dalka sharcigan waxaa lagu dhaqi doonaa hay-adaha ka shaqeeya bixinta iswaafajinta iyo xallinta nidaamka lacagaha waxaa kaloo lagu dhaqayaa bixiyaha adeega lacagta waxa uu sidoo kale saldhig sharci u abuurayaa oo aan hadda lahayn nidaamyada lacag bixinta sida lacagaha moobilada la ysugu diro iyo woolladyada la ysugu diro oo aan sharcigeenna hore aanu regulate garaynahayn waxa uu ku yimi sharcigan oo lagu dhisay daraasad baaxad leh oo qoto dheer oo bankiga dhexe ee soomaaliya uu sameeyey oo uu ku sameeyey caqabadaha haysta hay-adaha maaliyadeed ee ku saabsan dhibaatooyinka isku xirnaansho la-aanta habka lacag bixinta iyo sida ugu fudud ee dalku u heli karo ama u heli lahaa hannaan maaliyadeed oo isku xidho dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee macaamiisha bangiyada dhexdooda adeegyada lacagaha lagu bixiyo telefoonnada iyo bangiyada iyo shirkadaha adeegyada lacagta bixiya ay isu waraabin lahaayeen ay isku wada hadli lahaayeen sidaa daraaddeed annagoo ka jawaabayna baahiyahaas waxaa la soo diyaariyey sharci hindise sharciyeedkan lagu magacaabo hindise sharciyeedka lacag bixinta qaranka waxa uu waafaqsan yahay dastuurka iyo shuruucda kale ee maaliyadda ee la xidhiidha iyo guud ahaan shuruucda guud ee dalka u taalla waxa aan rajaynaynaa in kadib marka guddiga lagu wareejiyo la soo derso wixii turxaan bixinee lagu samaynayo lagu soo sameeyo kadibna golaha dib loogu soo celiyo si ay waajibaadkooda uga gutaan waxyaalaha kale ee wax laga bedelay waxaa ka mid ah oo lafdhabar ah ma waagii horena runtii golahu laftigiisa conseen ka muujiyey waxaa loo yaqaano muddada la xayiri karo akoonada laga shakiyo oo aan la cayimin markii hore wakti dhe cayiman aan loo samaynin oo hay-adda iyo hay-adaha ka shaqaynaya ay ay ku xisaabtamaan hase yeeshee hadda waxaan waafajinay dastuurka iyo xeerarka kale waxaa la hatin karaa keliya afartan iyo siddeed saacadood keliya sida sharcigu qabo wixii dembi markaa lagu qanca inay dhaqdhaqaaq dembi u yahay hay-adaha sharciga ayaa loo gudbinayaa iyo xeer ilaalinta iyo meelaha ay qusayso laakiin halkaa waxaa ku jiray markii hore wakti dheer oo firaaq ah oo inta la haysan karo iyo xilliga ay tahay inay gudbiyaan ma caddayn laakiin hadda waxaan u samaynay dabar waafaqsan dastuurka iyo inta xuquuqaha aasaasiga ah sharcigu ama dastuurku faro in la hatin karo in la waafajiyo meelaha improvementka lagu sameeyey aadka loo qurxiyey bay ka mid tahay sharcigana la waafajiyey gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aamadoobe ayaa kulankaas soo xiray ayaa waxa uu sheegay in labada hindisharciyeed lagu wareejin doono guddiga maaliyadda golaha shacabka si ay usoo diyaariyaan akhrinta labaad kadibna golaha shacabka ugu soo celiyaan